sanad walba tacabka beeraha waxaa saameyn ku yeesha fatahaadaha webiga shabeelle iyo daadadka roobka oo isbiirsada haatan qaar ka mid a beeraleyda jowhar ayaa bilaabay diyaargarowga xilliga tacbashada beeraha ee deerta waxayna rajo wanaagsan ka qabaan in ay helaan wax soo saar taye leh oo ay ka badbaadaan fatahaadaha xasan cabdulaahi maxmuud oo ka mid ah beeraleyda degmada jowhar ayaa ka warbixinaya saameynta fatahaadaha ee xilliyada lasoo dhaafay iyo rajada ay haatan ka qabaan beeraha meesha aan ka tacbano waa buulasay horta aniga maaragtay beerihii maaragtay afar fasalba maaragtay beerihii ma tacbana khasaaro lacagihii oo makinyaha xataa oo caag fadaxda waana lagu leeyahay beerihii waxaa saameeyey maaragtay fataadihii maaragtay ayaa maaragtay ayaa saameeyey isbeddelka cimilada marka beerihii wallaahi afar fasalba maaragtay aniga wax kama soo qaadin khasaaro mar biyi baxa ay gasho mar maaragtay roobab maaragtay oo lalahayo maaragtay elino afar fasal wax ka soo go-e ma laha beerihii biya cagta maliyi isbedelka cimiladana maarata waana haayaa maarata waxaa waaye wixii dalagii la beero mar maarata cuduro badanaa ku dhacaayo mar waxaa ku dhacaayo malabisaa maarata aad ku habsanayso mar waxaa ku habsanaya maarata ee wariiqaa badalkii cunaayo marba adi wax baa cunaayo maarata dalagii soo dhashaba waa la cunaa marka cimilada maarata waaye saadaasha cimilada waaye ayay saameynaysaa iyo fatahaada webiga iyo roobabkiiyo isbiirsadiyo maarata oo roobab badan maarata oo hadda kahor aan soo dhaafin oo elelna lahaayo waxyaabo badana maarata beeraha waxaa ku yaalay maarata sisin iyo salbukaa ku taalay iyo diira ku taalay wixii dhan maarata biya cagada mariyey beerahan maarata hadda rajo ma jirto biyihii waa ku socdaan ilaa hadda waa ku socdaan xilliga la tacbaayo maarata ilaah baa ogaa aan maarata ku leeyahay marka meeshiina lama xirina biy marka maarata beerihii waxaabaa dadkii maarata oo tacbi lahay maarata ayaga dhan waxay noqdeen dasamaraal wallaahi biyaha la soo gaaray waxaawaa maarata dhinacan bayaxaw meelo lahaayo ayaa biyaha maarata ayay kasoo fakadeen marka meeshaas ayaa mar kasta ay kasoo fakadaanba marka waxaa maarta hadeertaan maarta maalaha beeraleyda dhexdeeda isxaqaantay xoogaa maartay adiga maartay baldoosi iyo waxaasaa la geeyey maalin hore waa la xiray marka waxaa waa maartay isbedelka cimilada aaday maartay beeraha wax u yeeleeyeen maartay isbedelka cimilada dalgii waa gaabtay wax soo baxaayo ma laha meeshii oo maarta wax badan laga sugaayo meeshii oo adiga shal lix ay tal ama lagu sugaayo oo adiga boqol loor camal laga helaayo waxaa laga helaa maarta shan loor iyo saddex looraa laga helaa si kastaba beeraleyda degmada jowhar ayaa sanad walba beeraha kasoo saara dalagyo aada u kala duwan inkastoo xiliyada qaar ay saameyn kala kulmaan roobabka iyo fatahaadaha